والله يرعاكِ أندلس جئناكِ جئناكِ أندلس والله يرعاكِ أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo qodobada aan idinku gohanana waxaa ka mid ah camaliyad istishaadi ah oo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada mudug ee bartamaha dalka soomaaliya weerarho kala duwan oo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka dhacay deegaano kala duwan oo dhaca koonfurta dalka soomaaliya maktabka warfaafinta ayaa baahiyey bayaan horodhac u ah kelimad ka soo baxday hoggaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab taasi oo lagu wado in la baahiyo saacadaha soo socda guddoomiyaha golaha dawaaqiidda riddada ayaa walaac xooggan ka muujiyey tabardarrida kooxda riddada isagoona u calaacalay gaalada caalamka wilaayada bakool ayaa dowladdiiniha u soo gebagabaysay wilaadda degmooyinka wilaayada kadib munaasabad ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayadaasi bulshada ku dhaqan degmada bulofulay ee wilaayada bay ayaa ka faa'iidaystay xamlad dacwi ah oo dadka muslimiinta ah lagu baraarujinayay taasi oo lagu qabtay deegaanadaasi maamul goboleedka shaadala diriirka ah ee puntland ayaa ku eedeeyey madaxa kooxda riddada soomaaliya inuu baabi'inayo maleeshiyaadka riddada ee lagu soo tababaray dalka eritereya dadkii ku waxyeeloobay duqaymo diyaaradaha saliibyadda maraykanku ay ka geysteen degmada caalgaras ee wilaayada galgaduud ayaa ka warbixiyey dhibaatada ka soo gaartay duqayntaasi
والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي waa subaxnimo jimcaha taariikhduna ay ku beegan tahay soddonka bisha safar kun afar boqol afartan iyo shan hijiri qodobadii warka subaxnimo ugu doorka roonaa ayay intaasi ahaayeen haatana isagii oo dhan camaliyad istishaadiye ah oo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada mudug ee bartamaha dalka soomaaliya haddaba wararkii ugu dambeeyey ee camaliyadaasi waxaanu ka wareysanay walaalka ismaaciil salaad guuleed bismillaahi araxmaan araxiim waad mahadsan tahay walaalka saakay camaliyad istishaadiye barakaysan ayaa mujaahidiintu waxa ay ku qaadeen deegaan lagu magacaabo laasagacmey oo u dhexeeya magaalada wasiil iyo deegaanka bacadweyn ee ka tirsan wilaayada mudug goobta camaliyadu ay ka dhacday waxaa ku sugnaa saraakiil iyo maleeshiyaad fara badan oo murtadiin ah kuwaasi oo saacadihii lasoo dhaafay abaabul dagaal halkaasi ka waday xubnaha murtadiinta ee goobta camaliyadu ay ka dhacday waxaa ka mid ahaa madaxa maamulka riddada galmudug murtadka lagu magacaabo qoorqoor sidoo kale waxaa ka mid ahaa xubnaha murtadiinta ee halkaasi ku sugnaa murtadka lagu magacaabo cabdi qeybdiid oo ah mujrim murtad ah oo halkaasi abaabul dagaal ka waday sidoo kale xubnaha murtadiinta ee goobta ku sugnaa waxaa ka mid ahaa murtadka lagu magacaabo xildhibaan dhammancad oo halkaasi isaguna ku sugnaa iyo saraakiil kale oo ka tirsan murtadiinta wararka qaarkood waxay sheegayaan in murtadiin fara badan dhimasho iyo dhaawac ay ku noqdeen camaliyadii istishaadiga ee saaka ka dhacday deegaanka laasgacmey ee duleedka magaalada wasiil xubnaha la sheegaya inay dhaawacmeen waxaa ka mid ah murtad cabdi qeybdiid oo wararka qaar ay sheegayaan in dhaawac garaab ah lagu qaaday sidoo kale xubnaha murtadiinta ah ee wararku ay sheegayaan inay dhaawacmeen waxaa ka mid ah murtad dhammancad waxaa sidoo kale wararka qaar ay tilmaamayaan inuu dhaawacmay murtad qoorqoor sidoo kale waxaa halkaasi ku halaagsamay oo dhimasho iyo dhaawac aada u fara badan ku noqday ilaaladii murtadiintan oo la leeyahay badankooda goobta ayay ku baktiyeen oo camaliyadda ayaa baabi'isay camaliyadan ayaa ka dhacday guri ay deganaayeen xubnahan murtadiinta ah deegaankanna waxaa lagu soo waramayaa in xubnahan ay yimaadeen shalay islamarkaana saacadihii lasoo dhaafay ay abaabul dagaal halkaasi ka wadeen wararka qaar waxay tilmaamayaan in saraakiisha murtadiinta dhaawacyadooda la geeyey magaalada wasiil khasaare aada u weyn ayaa cadowga saaka kasoo gaaray camaliyadii istishaadiga ee ka dhacday duleedka magaalada wasiil waxaa sidoo kale camaliyadaasi gebi ahaanba ku burburay oo ku basbeelay gaadiidkii murtadiinta u yaalay xarunta camaliyadu ay ka dhacday camaliyadan waxay imaaneysaa xili murtadiintu maalmihii lasoo dhaafay duulaano iyo abaabul ciidan ay ka wadeen deegaano ka tirsan mudug gaar ahaan deegaankan camaliyadu ay ka dhacday ee dhacaduleedka magaalada wisiil waxaana camaliyadan ay dhabarka ka jibisay duulaanadii iyo sidoo kale abaabulkii ciidan ee murtadiintan halkan ay ka wadeen iyadoona dhimasho iyo dhaawacna ay ku noqdeen horjoogayaashii duulaankan hogaaminaya wixii kusoo kordhay insha allahu tacaala camaliyadan barakeysan iyo khasaaraha cadowga lagu gaarsiiyana waan soo gudbin doonaa mahadsanid ismaaciil weeraro kala duwan oo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka dhacay deegaano kala duwan oo dhaca koonfurta dalka soomaaliya xaaris cabdulqaadir ayaa warbixinta warkaasi noo haya ciidamada mujaahidiinta ee fuliya howlgallo kala duwan oo ka dhan ah maleeshiyaadka murtadiinta iyo kuwa saliibiyiinta waxaana ka mid ah qarax xalay ay mujaahidiintu deegaanka macaane ee dowlaadka magaalada muqdisho kula beegsadeen gaari cabdibilaah oo ay la socdeen maleeshiyaad ka tirsan riddada qaraxa ayaa haleele hadafkii lagu bartilmaameysaday iyadoona jugtiisa meelo kala duwan laga maqlay dhanka wilaayada gedow waxaay mujaahidiintu xalay dagaal culus ku qaadeen xerada ciidanka xabashada itoobiya ee degmada buurdhowbo isla wilaayadaasi waxay geesyadu xalay murtadiinta ku weerareen xero koowaad oo ku taala degmada luuq halkaas oo u ka dhacay dagaal la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan shabeellada dhexe ciidamada mujaahidiinta ee xalay waxa ay dagaal culus ku qaadeen xerada kufaarta burundi ay ku leeyihiin degmada balcad ee wilaayadaasi shabeellada hoose qarax inta u dhexeysa deegaanada golweyn iyo danow lagula beegsaday kolonyo kufaarta afrikaanta oo sahaysiday ayaa waxaa ku basbeelay gaari tow ah iyadoona gaari kale oo xamuul ay waxayla xoogan ka soo gaartay qaraxa khasaare isugu jira bakti dhaawac ayaa ka dhashay qaraxa ay mujaahidiintu ku bartilmaameysadeen kolonyada siliibiyiinta afrikaanta si aynoo xaqiijiyeen saraakiisha mujaahidiinta kolonyada la beegsada ee waxaay sahayda u siiday saliibiyiinta afrikaanta ee ku sugan deegaanka golweyn dhanka gobolka laamu waxa ay mujaahidiintu dagaal culus ku qaadeen xerada ciidanka siliibiyiinta kenya ay ku leeyihiin magaalada boodaay ee gobolkaasi dab xoogan ayaa ka kacay xerada waxayna sidoo kale mujaahidiintu burburiyeen xarunta shirkadda safaricom ay leedahay dowladda kenya diyaarado helikobter ah ee xerada soo cagadhigtay kuwaasoo goobta ka daabulay bakhtiyada iyo dhaawacyada askarta siliibiyiinta kenya howlgalladan kala duwan ayaana qayb ka ah camaliyaadka ay mujaahidiintu ku naafeenayaan saliibiyiinta iyo murtadiinta isku bahaystay la dagaalanka shareecada islaamka ee dulanka ku jooga qaybo ka mid ah wilaayaadka islaamiga mahadsaned xaaris maktabka warfaafinta ayaa baahiyey bayaan horodhaco ah kelimad ka soo baxday hoggaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab taasi oo lagu wado in la baahiyo saacadaa soo socda maxamuud sheekh axmed tooshow ayaa warbixinta warkaasi noo haya bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa maalin jimco ah taariikhuna ay ku beegan tahay soddonka bisha safar sannada kun afar boqol afartan iyo shan hijiri maktabka warfaafinta waxa uu baahiyey bayaan kooban oo lagu iclaaminayay kelimad kasoo baxday hogaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab bayaanka waxaa iwaan looga dhigay fariinta sheekh mahad warsame abu cabdiraxmaan waxaana bayaanka lagu xaqiijiyey in galabta kuw iyo tobanka saac ee galabnimo mu'asasada al-kataa'ib ay baahin doonto kelimad cusub oo uu jeedinayay sheekh mahad warsame abu cabdiraxmaan iyadoona kelimadaasi looga hadlayo arrimo muhiim ah bayaanka waxaa lagu yidhi iyadoo la tixraacayo duulaanka shareecla dararka ah ee saliibiyiinta iyo murtadiinta dhowaan ku soo qaadeen wilaayaadka islaamiga ee soomaaliya waxay mu'asasada al-kataa'ib faafin doontaa kelimad ka soo baxday hogaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab taasi oo uu jeedinayo sheekh mahad warsame abu cabdiraxmaan loogana hadli doono arrimo muhiim ah oo ku saabsan xaaladda soomaaliya ka jirta iyo aragtida mujaahidiinta ee ku aadan isbedelada siyaasadeed iyo kuwa militari ee dalka ka jira waxaana bayaanka lagu xaqiijiyey in kelimada la baahin doono gelinka dambe ee maanta gaar ahaan ko iyo tobanka saac ee galabnimo haddii allah awoodda leh raalli uu ka noqdo kelimadu waa kelimad muhiim ah si aad ahna loo wada sugayo iyadoona kelimadan uu jeedin doono allah xifdiye isagoo kalena ummadda islaamka allah u badiye sheekha mujaahidka murabbiga ah ee sheekh mahad warsame abu cabdiraxmaan insha allah idaacadda islamika andurusna waxay u ballan qaadaysaa dhegeystayaasha in kelimad markii ay soo baxdaba ay ku dhegeysan doonaan insha allah wararka iyo barnaamijyada andurus haddii allah awoodda leh raalli uu ka noqdo waa jihaaduku mubaarak mahadsanid tooshow gudoomiyaha golaha dawaaqiida riddada ayaa walaac xoogan ka muujiyey tabardarida kooxda riddada isagoona u calaacalay gaalada caalamka marwaan maxamed ayaa warbixinta warkaasi noo haya gudoomiyaha baarlamaanka kooxda riddada soomaaliya murtad aadan madoobe ayaa ku calaacalay inay tabardaryo xoogan haysato kooxda riddada murtad aadan madoobe ayaa sheegay inay dumi rabto xukuumadda riddada isagoona dowladaha ka jira caalamka ugu baaqay inay taageero deg deg ah la soo gaaraan ka hor inta aysan dumin wuxuu sidoo kale murtadkaani sheegay inay u baahan yihiin kaalmo deg deg ah oo ka badan tii hore ay ugu fidiyeen dowladaha saliibiyiinta mar uu arrimahaasi ka hadlaya murtadkani waxa uu yidhi runtii soomaaliya waxay ugu baahan tahay in arrintaas gacan weyn laga geysto waxbaa la taray waxtarkii waa muuqda ciidamo caalamka noogu yimid iyo qarashaad badan lagu bixinaayo ayaana la- ayaa noo jooga wax weynay tareen inta hadda lagu nool yahay oo maaragtay soomaaliya nafta ku soo noqotay waa kaalmadii caalamka ka heleen iyo isxilqaamkii laakiin xaqiiqdii waxaa loo baahan yahay soomaaliya fu- wax kasta waxa ugu muhiimsan maanta in amnigeedii iyo jiritaankeedii in gacan lagu siiyo argagixisada gacan lagu siiyo marka eh, dowladaha tabarta leh ama dhaqaalaha ku- tabarka leh amba dhinaca ciidamada tabarka leh soomaaliya waxay u baahan tahay gacan caalamka ay u baahan tahay hadalka murtadkan ayaa ku soo aadaya xili maleeshiyaadka murtadiinta ay ku jabeen furimaha dagaalka ay isku hardinayaan xaq iyo baadilka waxayna kooxda ridada dagaallo ay la galeen ciidamada mujaahidiinta ku weysay saraakiil iyo askar fara badan oo murtadiin ah mahadsanid marwan wilaayada bakool ayaa dowlad dini ah u soo gebagabaysay wulaada degmooyinka wilaayada kadib munaasabad ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayadaasi cabdiqaadir maxamed rabbaani ayaa warbixinta warkaasi inoo haya sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan waaliga wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa ka qayb galay munaasabad lagu soo gabagabeynayay dowro loo qabtay mas-uuliyiinta iyo wilaada degmooyinka iyo deegaanada ay ka kooban tahay wilaayada islaamiga ah ee bakool dowradan ayaa ka dhacday degmada tieglow ee xarunta wilaayada iyadoo lagu qaatay duruus ay si weyn kaga faa'iidaysteen mas-uuliyiintii kasoo qayb gashay waaliga ayaa ugu horreyn munaasabadda kelimad dardaaran ah ka jeediyey wuxuuna ku tartarsiiyey mas-uuliyiinta iyo walaaduba in ay sii laba jibaaraan hawsha adag ee ay u hayaan ummadda muslimiinta dhanna kala dardaarmaana insha allahu wala dhaqanka fanu tacaamul maca annaas duruustiba kumid ahayti waxyaabaa laka qaadiya kumid ahayti Eh, bulshadu marka may waa in lan dhamriyo lontoro maadaama hadee eh, geedka mas-uuliyiintii oona nasaaranta mas-uuliyaddii oona saaranta in oo lontoro nabiyullaahi moxamed sala allahu alayhi wasalam aana na amari rasuulka sal alay slam way bari allahuma man waliya min amri ummatii shay-an fashaqa calayhim fashquq calayhi waman waliya min amri ummatii shay-an farafaqa bihim farfuq bih oo kama qaala sala allahu alayhi wasalam marka dadka muslimiinta in lan dhamriyo Eh, may waa insha allahu tabaaraka wataala ayaana dardaarmaana may kaloo dardaarmaana ikhlaaska iyo cadaaladda iyo garsoorka lankasta hilqaadi may waa eeda qaadi eedaas hayteen ama xilkaas in la gududo Hadee may duruusta qaadadaani kumid hayteen sheikhul islaam ibnu taymiya kitaabka shayba ka jariya siyaasa sharciya dowladu kumid haytay marka mayha ka qaadanay haddii aan dib hasiin hasuusiyo inuusa sheekhuus ari ilaahi subxaanahu watacaala dowlad oo gaale eh hoob cadaalad at ilaahay baaq weela jaraas laakiin dowlad oo marka may waa islaami oo haddana dulmo ka sheegaas ilaahay ma baaq weelo marka dulmiga iyadaan dhib badan yihin in laisku ilaaliyo cadaaladana may wahaa aasaaska jiritaanka dowladaha islaamka waa jazaakum allahu khayran taasaa ka gebagabayaan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu mid ka mid a walaada oo munaasabadda hadal ka jeediya ayaa sheegay in dowladda ay kaga faa'iidaysteen duruus kala duwan ayna adkeyn doonaan mas-uuliyadda ay u hayaan ummadda haddii ilaahay ka raala nagdo wulaada muxaafadaadka ini mayla raa'isusadi shaqadaas laynka talagalay ini un anka fuliina deegaamadii una maamulaan haddii dacwo eta haddii nidaamigii kale eta horumarada laku hadali oo dhan way fadaana insha allahu tacaala sidii laynka talagalay una inaka fuliina marka yowna maylana insha allahu tabaaraka wa tacaala ini isiinan dheganugniin dheganuglaataan shaqooyinkaasna niila dardargelidaan oo sidii laynka talagalay oo mayla raa'isu an fuliinaan awaamirtana la shalqaadado amarkii habahu sidii oo mayla raylaka dhagangeliifadaysiina ka dadaalaan insha allahu tabaaraka wa tacaala bulshadana saasaa ku odsadaana wajazaakum allahu khayr gabagabadii munaasabadda mid ka mid a macalimiintii wax ka dhigayay dowladda ayaa sheegay in muddadii ay socotay daraasaadka ay ku bixiyeen kutub kala duwan oo si weyn looga faa'iidaystay marka muqararka oo laka qaada iyo duruusta milaska baxaasi may buha iyada may leedahay maalmo iyo si ankoobanaitay muddada ankoobanaitay iyadoy sharciyo wada tashina garab dareeri may buaha maasha allahu iyada may buaha an fara badanayen may kumad hayay rasaarada leeraw asiyaasatu sharciya oo iskulahay sheekhi leeraw sheekhulislaam ibnu taymiya may ka- may may kale kumad hayay rasaaro leeraw almaalul caam oo ku hadalaasa ahmiyadda maalka caamka eliy iyo ammaanadiis iyo si in- may buaha ni eeldiin gududan ata dowladan ayaa kusoo beegmaysa iyadoo wilaayada islaamiga ah ee bakool ay dardargelinayso dowraadka lagu baraarujinayo ummadda iyo hoggaankooda
mahadsanid rabbaani bulshada ku dhaqan degmada buulafulaay ee wilaayada baay ayaa ka faa'iidaystay xamlad dacwi ah oo dadka muslimiinta ah lagu baraarujinayay taasi oo lagu qabtay deegaanadaasi xasan cabdiraxmaan abu xasaan ayaa warbixinta warkaasi inoo haya xamladan dacwiga ah oo shicaarkeedu uu ahaa waxaridi lmu'miniina cala alqitaal islamarkaana ay ka qayb qaadanayaan culummo iyo qaar ka mida odayaal dhaqameedyada ayaa ka qabsoontay degmada buulafullaay ee xarunta wilaayada islaamiga ee baay waxayna culummada iyo odayaal dhaqameedyada la hadleen boqolaal muslimiinna oo isugu jiray qeybaha bulshada culummada ayaa dadka muslimiinta ku boorinaya inay ka qayb qaataan jihaadka lagula jira cadowga alle naf iyo maalna looga qayb qaato islamarkaana la isaga kaashado sidii cadowga looga difaaci lahaa deegaanada iyo degmooyinka wilaayaadka islaamiga ee uu ku soo duulay culummada xamladan wadda waxaa ka mid ah sheekh maxamed axmed garaar sheekh maxamed jamaal iyo sheekh cabdiweli muudey halka odayaal dhaqameedyaduna ay ka mid yihiin nabadoon cabdulaahi ansaari iyo suldaan cabdulqaadir sheekh cabdicasiis daadey sheekh cabdiweli muudey oo ka mid ahaa culummada xamlada ayaa ku dheeraaday cadaawadda gaalada iyo gaalraacyada ay u hayaan dadka muslimiinta
dadka muslimiinta saddex cadow bay leeyihiin qur-aankana ilaahay ku sheeg cadowaa shaydaan ina shaydaana lakum caduwan ba eebba yidhi shayddaanka cadowgu idin yah ee fatakhiduuhu caduwa munaafiqiin oo annaga nagu dhex jirta cibaadada iyo salaadana iyo jihaadkana qaybtooda ka ah jawaasiistana ay ka soo baxdo ayagana inay cadow noo yihin ba alla noo sheega humul caduwu faxdaru iyaga uunbaa cadow idiin ah ee ka digtoono baa nebiga lagu yidhi calayhi salaatu wasalaam qolada aynu u dhaarsannahay ee khuduuradeeda aynu ka digayno cadaawadooduna ay caddee alla u noo sheegay gaalada asalka iyo kuwa murtadiinta ah weeye dhankiisa sheekh maxamed axmed garaar oo isaguna goobta ka hadlay ayaa kelimad ku saabsanay jihaadka goobta ka jeediyey jihaadka waqtijaybownu roogno waaba socday dhaandeere intaasi habadda socotay oo ilaahayna dadfari subxaanahu wa tacaala guulna dadan ballan qaadi holla galayna ilaahay guuli dadsiiyay se waaqicee liin aragi jihaadka xaqnimadiisa iyo khayrka u sallayey iyo guulli ilaahay dadkusiy se waaqicee la taabado karo malmuusa liin aragi ugu dambeyn nabadoon cabdulaahi ansaari ayaa goobta ka hadlay isagoona gabay dardaaran u badan goobta ka jeediyey sayidkana markuu la hadlahayey ma garanaysaa gaalada uu u dardaarwarinhayey hadalkii uu yidhi dhegaysta waxaa geeshka loo dumayaa guluf colaadeede godobteenna waxay jirtaa goonyahoo idile gashi nimaan ku leenahayna waa dabagelaynaaye geygoo idil waxaan rabnaa inaan gumaynaaye oon gaala qurunley dhammaan gibir ka qaadnaaye annagaa uga garlehe allow guusha hana seejin oo noo gargaar adaan kuu gallinaaye
xamladan dacwiga ah ee lagu baraarujinaya dadka muslimiinta ayaa si weyn kaga socota degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee baay iyadoona maalmaha soo socda lagu wado in xamladan si toosa loo soo gebagabeeyo waxaana xamladan ka faa'iidaystay dhammaan bulshada muslimiinta qeybaheeda kala duwan ee ku nool wilaayada islaamiga ee baay mahadsanid abu xasaan maamul goboleedka ashaadla diriirka ah ee puntland ayaa ku eedeeyey madaxa kooxda riddada soomaaliya in uu baabi'inayo maleeshiyaadka riddada ee lagu soo tababaray dalka eritereya cabdiqani maxmed ayaa warbixinta warkaas inoo haya murtad maxamuud caydiid wasiirka warfaafinta maamulka riddada puntland ayaa si weyn u dhaliilay sida uu ku socdo dullaanka ay kooxda riddada kusoo qaaday deegaanada lagu maamulo shareecada islaamka ah ee wilaayaadka dhaca bartamaha soomaaliya murtad ciidiid ayaa dhaliilay qorshaha ay ku howlgalayaan maleeshiyaadka murtadiinta ee uu hoggaanka u hayo xasan garguurte kuwaas oo muddooyinkii lasoo dhaafay la kulmayay weeraro xooggan oo dhegta dhiigga loo daray kumanaan maleeshiyaad ah oo uu gumaystuhu doonayay inuu ku fulsado danahiisa guraacan ee soomaaliya waxa uu sidoo kale murtadkan ku eedeeyey madaxa kooxda riddada inuu baabi'inayo maleeshiyaadkii eritereya lagu soo tababaray ee dalka dib loogu soo celiyey qaarkood markii uu garguurtay hoggaanka kooxda riddada la wareegay kuwaas oo bilihii lasoo dhaafay si weyn mujaahidiintu ugu gumaadeen wilaayada shabeellada dhexe runtii waxa weye deniturn isagu seexda isagaa yaqaan waxay la tahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo de dowladiisu waxay la tahay ma xog la oo dee sida ay doonayaan inay u dagaalamaan waxay la tahay inay qorshaysteen laakiin anigu aragtidayda waxaan oran lahaa waad garanaysaa ciidan fara badan oo tababaran oo dhalinyaro u tababaran oo nooc kastoo huba iyo xaalad kasta oo oo maaragtay cimilo kasta lagu tababaray oo shan kun gaaraysa ayaa eritrea laga keenay runtii mudaxireedkii xasan sheekh tuugay weliba la keenay oo dowladdii hore ay soo tababartay maalinta maalin walba ha laba guuto ama hal guuto meel cidlaha inta la geeyo maaragtay ergo-ana maaragtay al-shabaab ku gooban lahaayeen in maaragtay ciidan oo agaasi fiican lahoo tababaran ayaa ka fiicnaan lahayd ama inta hal mar la gelinayo laleeyahay muxuu ahay dad shacaba iyo nimankaasi waxay isku baaba'een amaba inta muxuu ahaa ciidanaan si fiican loo agaasimin oo maaragtay laga buuxsan illa marbaa la taagi lahaa anu waxaan qabaa inay taasi kaga fiican lahayd hadalka murtadkan ayaa ku soo aadaya iyadoo qaar ka mid ah siyaasiyiinta iyo mucaaradka kooxda riddada ay ka digayaan cawaaqibta ka dhalan karta duulaanka murtad garguurta uu ku iclaamiyey mujaahidiinta waxaana allaah fadligii kooxda riddada ay muddada sanadka ah weysay boqolaal saraakiil iyo qabqablayaal ah iyo kumanaan kale oo maleeshiyaad ah mahadsanid cabdiqani dadkii ku waxyeeloobay duqeymo diyaaradaha saliibiyadda maraykanku ay ka geysteen degmada caalgaras ee wilaayada galgaduud ayaa ka warbixiyey dhibaatada ka soo gaartay duqeyntaasi nuur cali warsame abushayba ayaa warbixinta warkaas noo haya xasan cali maxamuud waxa uu ahaa waardiyihii ceelriiga degmada ceelgaras ee wilaayada islaamiga galgaduud kaasoo dhaawac fudud uu ka soo gaaray duqeyn diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee xukuumadda saliibiyadda maraykanka ay ka geysteen ceelkaasi xasan ayaa isagoo dhaawiciisa lagu dabiibayo xarun caafimaad waxa uu waraysi gaara siiyey idaacadda islaamiga landulus isagoo ka sheekeeyey markii diyaaraddu ay duqaynaysay marxaladda uu ku sugnaa xilligii duqaynta lala eeganayay ceelka waxaa sidoo kale ku sugnaa ilaa ay saddex qof balse waxaa dhaawac uu ka soo gaaray xasan cali maxamuud halka labada qof oo kale ay lugta fureen markii gantaalkii koowaad uu soo dhacay kaasoo cadowga uu la egtay booyid biyo dhaaminaysay oo bartaasi taagnayd waxay wax ii gaareen dhaawaca i gaaray oo lugta bidixdaa iga gaaray oo halbowlahan kore oo mataqaanaa xididkan lugtan weyn murqan weyn oo sidaha afir iga galay firarkiiyo saasaana wax ii gaareen oo lugtu dhaawac ay noqoto jug weyn ahayd hoobiyo wuxuu waa ka culus waa ka cuslaayeen mina yaroo dhulka la gelshana waa ka cuslaayeen wax aad u weyn oo guuxu aad u weyn yahay oo wanqal dhungariir camal ah oo wax xoog badan yahay intaan anugu ogahay duqayntaas qof kale oo mataqaanaa wax ku gaareen ma ogi awalba meesha saddex nin baan ku joognay saddexdii nin oo aan ku joognay laba waa carartay anigoo macnaha shaqadii ku haray oo macnaha shaqadii ku harayaana duqayntii dambe markii dambe ay soo celish ay soo celiday gaalku uu soo celishay oo diyaaraddu ay soo tuurtay ayaa wax igu gaariyey oo u dambeeyey sidiiyaana uga baxa anugu sidoo kale darawalkii kaxaynayay booyadda oo isna waraysi siiyey warbaahinta islaamiga ayaa ka warramay sida ay goobtu wax uga dhaceen magacaygu waa cabdirasaaq maxamed jibriil ku sugan deegaanka ceelgaras gaarigan waa gaari aan ka ahay darawal oo aabahay iska leeyahay waa gaari shacabka u shaqaynayay waa meeshan waxaa ku duqeeyey diyaaradaha maraykanka oo daroniska halkaasi gantaal uga dhufteen salbatooyada gaarigii waa kaba aragtiin waa gubtay isaga dhamma waa holacay aniga meeshaasan ka saaraay ilahay amarkiisa halkaasaan ku dhacay ilaahay waa iga badbaajiyey nafteeda ilahay waa iga badbaajiyey meeshaan nin ku jiray oo gudaha waa dhaawacmay marka gaarigii waa gubtay intasaasoo noqday waa baaba'ay marka dad shacaba oo qaxay oo meesha magaalada ka qaxay oo ay nimanka callowsta ay ka qaxiyeen oo baadiyaha ku qaxay miyiga ayaan biyo u dhaaminayay marka ceelka iyo gaariga intaba waa la beegsaday gaarigiina waa aragtiin waa gubtay oo wax haddana tala ma leh matoorkana gantaalkii labaad ayaa waxuu ku dhacay ceelka biyaha laga dhaaminayay qolka ayuu ku dhacay xagga xiga labada qolba waxuu gaarsiiyey marka meeshaan waxaas khasaarahaasa ka dhacay khasaarahaasna waxaa u geystay diyaaradaha danoniska oo maraykanka oo ilaa shalayna dul wareegayey ilaa waayahan oo dhanna dul wareegayey shacabkii magaalada ka qaxiyey meel kasta islaamka ku beegsanaya marka qisadaasa meeshaan ka dhacda walaalayaal isla saacadahaasi duqayn kale oo ceel gacmeed ku yaala halka lagu magacaabo al-shabaab oo aan sidaa uga fogeyn degmada ceelgaras waxa ay diyaaradaha cadowgu ku dhufteen gantaal ay doonayeen inay ku burburiyaan ceelkaasi iyagoo hadafkoodu ahaa in ceelasha oo ay ka biyacabaan dadka iyo xoolaha daaqa deegaanadaasi gebi ahaanba aanay wax biyo ah helin dhowaanayay ahayd markii sidan oo kale diyaaradaha maraykanka duqayn ay ka geysteen deegaanka oodweyn taasoo ay ku shahideen shan carruur ah iyo aayadood halka hooyadood aabbahood iyo awowgoodba ay ku maqnaayeen baadigoobka xoolo ka lumay sidaana ay kaga nabad galeen duqayntaasi mahadsanid abuushayba warbixintaasina waxay u dambeysay dhegaystayaal warkii subaxnimo oo aad ka dhagaysanayseen idaacadda islaamiga ah ee andalus tan ee kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh